weliba jumli tafaariiq bale by star business center raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayid leh dalbayowka hafiise oo tayo leh halinkona unkumuuqanayn fiili koranti isoo lara dhalooyin falaad yar iwiin bale mishin idin ohoo dhuhulkiridlan eraane madobiikishuwadaaso atarle ka darsaaso arabtismankaasla dhobsaaso madoonna madaga ka unsadaaso arabtisnada liyaabasa mukeeb casri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli ada fadda adaley ku jeysidaaso afar lugaad lahoda dareeraw abura biileeraw olaka dhagaw shaashado kumbiitare imobele dabooshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontable warles sameecado makorofanadiyo waarleske gast freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawojowsi ada liyaabaso jiif i joogbale tarbiyariga kaamarooyinka nooc kasta leh makiinada cabitaanka qudaarta la kashiidow oo weliba yeel
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoonsiyaala khaylaaka dhow tansiinkahaynoyba ku mid ahaa maamulka degmada baydhabo iyo weyba marha karoogay ganacsatada magaalada baydhabo ankooyow shidaalka culimada magaalada baydhabo iyo ku hadleen diiniyan qaabka iyo etaan tilanka horseeda cudurka halista badan ee corona dowladda soomaaliya sheegdentiya beesa anka deeqasa la tacaalowka corona saraakiil caafimaadka culimada magaalada beledweynena baaq way baan dareena bulshada ra-iisul wasaaraha soomaaliya weyba uusan baxay dalka ethoobiya baliiska soomaaliya iyo shaaciyaan antili hirawa ta ku mid ee xarumo dowladda kiiskii inka horeeya ee coronavirus ayaa weyba lagu helay gudo jabuuti madaxweynaha kenya iyo ka baaqaya intee la du-aysada ama laku du-aysada caabuqa corona akhbaaraadka banaanka weyban kuweyne dhugunsadayaal midooda yurub iyo xuduudo hiringa siyo fayraska corona lankuku horseeda iyo weliba dadandhamadan cudurka coronavirus oo sii korortay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
baa ee uu taaragdanaya ka eedanta tumiisiyeedka bele saddexaad maarsa sanadka lamada kun iyo labaatanka hana soo baxayeen qodobadii warka doornama dhugunsadayaalaha ka dhawaada yoogii oo fisanga culimada magaalada baydhabo iyo weybayo ku hadaleena diiniyan qaabka iyo eetaan teelanku horseeda cudurka halista badan ee coronavirus warbixintan weyba ninhaye maxamuud cali cabdulaahi
caalamka weliba qobsaday wararka cudurka coronavirus oo dhammaadkii sanadkun hadhaaf niisu ku dhambalami magaalada wuhan ee dalka shiino kureedna weliba uusan ka faafay dunidu intiya kale cudurkan uusan gudubi qaaradda afrika gaar ahaan wadamada dariska kenya iyo etoobiya iyo hadeeri yeedoona markiinka horeyti dalkaana laka sheegay intii magaalada muqdisho laka aragay hal qof oo laku helay cudurka corona oo laka karantiilay garoonka aadan adda iyadoo la ogay intii cudurkan sadalan hadal haya intii u soo sadhaqsaa kafaafawa iyo culamada masaajidka jaama ee baydhaba weliba iyo hasaarana guddi la taalowa cudurka kureeda maraki shirjara iyo ka qowdan guda masaajidka jaamac ee baydhaba waana qaaro ku mid eh culammada saytiyo shirkaas ku hadlan iyo walba iyo erena walbadana la falanqeeyey liska baraariji kulankii liska tawjiihi wali bulshada lan jeedii lahaay culamo ahaan culammada jeedii lahaaytayna walbadan la sheegay dhakhaatiirtiina naftirsho wali xog ay ahaayeeno ilaa haddii ahaayeen dhakhaatiirta baydhabo ka noolaytay oon ha gudbiyeen culamadana axaadiista iyo aayadihii qur-aanka iyo ha ka oroori yoon ha jeediyeen isweydaarsigaas lisdhaafsaday waliba ka saabsanaa cudurku hig caafimaad iyo higdiineed baa marka la sameeyo kubacda meelaha gebagabaayeyna yaa weli masjidka la rooga in guddi la hasaara dadka hordhaan walin isla weeray badanaayeen marka si hullan hoolgala guddiga la saaray guddigaas oo shaqadiisa nin nagada doonta la filow alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin bacdishe una arrintum arringuna difaca korona ee ilaahayla difaca kora laakiin may lana faray bacdishe adkaaro lana fari anigase ilaahay inta la roona bacdishe diintisuna bacdishe ilaahay ka tuugna taasa yaa lana fari ilaahay ma kayfafiro ilallaahi jamiicaari ilaahay miil ninka rooray odagaaso isintaanka seeday raasam ee laakiin adakaaru arlaada macsi walila fadaay meeli fadaas yadeerti umadoogay mariyda kabolaa lan helaagay dadka liwaada lan helaagi dadka suusa lan helaagi dadka osdhamaayo lan helaagi dhinaca kale sheekh awees oo soo kumid tahaye culammada shalayti gobroog iyo kuhayti shirka jaraa'id olon ku hadlaaya cudurka corona virusa iyo weliba uusu sheegay intii markiyo hadlan culammada dhakhaatiirta ku socday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda inkadambeyntii laakusaari intii shirka marka hore bilaa kusaara guddi kushal socda culammada iyo weliba dhakhaatiirta shirka boyntiga ku muhiimsan waxa kubaya may waaye abuurista guddigaasay iyo guddigaas in lagu kuwarsugo iyo go'aanadiisu ka baxo marka insha allah may kuwarsugu doonaa guddigaasay iyo waliha ku bax guddiga waa hasaaray guddiga waa hasaaray culammada hasaarti marka insha allah guddiga howlgale usuun waa yani doorjay qaadado doon haddii ilahay karaal naga maalin ka hor yahayti markii wasaaradda caafimaadka hukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sheeg diinti kookumide afar qof okukoyti dhinaga dalakaasaytiya shiino dhowaan laku heli baaritaan lakasuubi cudurka dilaaga e ee coronavirusa
maamulka degmada baydhabo iyo weybayo amaraha ka rogeena ganacsatada gudo magaaladan kooyeen shidaalka waa ku cabdirashiid rashka oo faahfaahin durkaasnin haya abshakuur sheekh aadana xogayaha dowladda hoose ee degmada baydhabo oo usa shirjira tusuqobadi hafiisiya weliba usa ku hadalaya arrimo badan oo la xiriira dowladda hoose welibana usa awaamiirha ku saaraya booydo inta badan shidaalka sheeno gudaha magaalada baydhabo xogayaha dowladda hoose ayaa sheegay in maalintii booydo shidaalka aan geliyo korna gudaha magaalada baydhabo usaona ka sheegay in jiraan obsilo kuqoba in booydaasaya dhibaato iyo kasheenanga bulshada ku nool magaalada baydhabo baawarto xamuulka weynka oo gaar ahaan han shidaalka sheenayo booyado marka maylan baahaya in booyado iyo ninka dejiyaan maalin booyad oo shidaal dejiyaas ina dhinhan yaalin baahani lan alalanki geedka hadalkay dhugunsudahay mee baan sheegay in isu isku ilaali maadaama magaalada unity jaamcita meelaraao ismashquulka aid in badanyi dadkeena badadeen bajaajyadii iyo meelaraao isu dhaweeyaalkii iyo baawarti gawaarida yareerkii kale adeegahayen aid in badanyin baawartun kalena aid in weynin oo meelaraao ismeelalidha keleera dhulwiinba iyo qobsadaayan marka meel maybalkuyaawa in isu lanka kadijiyahay baqaarka baqaarka isku dijiyahayeena oo dhinisha maqaayaka yaala marka haddii booyadaas dabqabada mayba waa dhibaato weyn idin sheegnay dhinaga kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada baydhabo weliba uuse sheegayay in iyo wadanga dadaalo kaeedanga sida walanqobda lahaya wadooyinka suuga oo inta badan mashquulayinga welibana uuse sheegay in lan baahanya in lan hogaansama awaamiirta maamulka marka tawna haddu ku dagaala mahayna ini baawar diida manoo ah ini shidaal magaalada linka dijinena manoo ah laakiin mabano taa ini magaalada tanga dhibaatadii nin gaabata waayo geedka dabdamiska un hanin roora ma qabna isan ba ogsantiin xaaladda ni isku akhranta booyad shidaale oo geedka gubati dhabshay eedan lata marka dhammaanmada kala dardaaramaan dadka bakaarleyta oo shidaalka gadaayaan ini baqaarka iyo ka degsadayaan xamiin degsadaan shidaasho gee waa la eri ini layn dejin hob ila eri alla kanagada marka dawladda lan alla lankii hadalsha diidoona kolli una meebaa sheegana ini tilaabaad una ku qaado doono hob ila eri waayahay marba haddii mudane awaamiirtu isna saartin dalena magaalada inay booydo badan oo shidaalkiina ariiriyaya marka ganacsatada bakaarantaasi kala hadalana intii arrintaasi waa laku bedel arrintoon iyo waliba iyo keedasa xilla suuga guud ee magaalada baydhabo usayakoo eedan mashquuls badan islamarkaasna booydo iyo sheenayn shidaalki oo dhibaato badan iyo kahayanga bulshada inta badan iyo keedeegadaayaan gudaha magaalada baydhabo
wararka ku saabsan coronavirus ayaa nagadane dowladda federaalka soomaaliya weybaya sheegday intii beesaanka deeqasa amaya aqoondaynta la tacaalowka cudurka dilaaga ee ku dilaaci guud ahaan dunida weybana dowladda saas oo kale amarha kubahi iyo ku dhaqan galay hana kumide gobolada dalka soomaaliya saas oo kale magaalada muqdisho waa kuwa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo qodoboreedkaas nin fiiriyo
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo weliba uuse shaaciyay ni dowladda soomaaliya iyo shan milyan oo dollarka maraykanka iyo aqoon dayti la tacaalowka caabuqa koronafirus dhammaan dalka oo dhan waxay xukuumaddu maantay meel gaaraha dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walbao soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaahay sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo weliba ka dhawaaqay ini la xayira dhammaan goobo walbarashada sida dugsiyada iyo jaamacado laku bilaawo geeka yoona xayiranaado doonan muddo tuma shan maalmood si lunka horseeda faafowka caabuqa koronafirus ra-iisul wasaaraha iyo muwaadiniinta soomaaliyeed weliba uu safaray ini la roojiyey kulamada weyn iyo iniska koyowka meelo fagaaryaalka ee shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha dowladda iyo weliba iyo ka howlanta dhammaystirowka xarumolaka karantiilow waana la kuhubaya u dadka lankushaka qaba cudurka meele cisbitaalka martiini lan asteeye ini laka daawayay bukaanada cudurka ka dhaye dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaahi hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martiini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabeyn iyo maalgelin la tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka ra-iisul wasaaraha iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed kula hadlay saamaynta use dhaqaale dalka kawaaldhada kora caabuqan iyo sidii lanku horseeda lahay sidoo kale waxaan wada hadallo fuli jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon sidoo kale la fadhiisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadacsatada soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saamaynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaano ilaahay barinno ayaan soo jeedinayaa amarka ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba wararka laku helaha iyo sheegahayana in inta badan bowse ku dhaqan galay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka islamarkaasna badi geeka la fasaxay goobo walbarashada inta badanba macalimiinta jaamacado iyo iskuullada kiyaala magaalada muqdisho iyo ardadiyo weliba iyo la wadaagana in la fasaxa iskuullada iyo jaamacado iyo-ona la fuliyow amarada ra-iisul wasaaraha
dhinaga kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo webdoos hogaamiyaya weybayo geeka ambaheena magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya safarka ra-iisul wasaare khayra ee adisababa iyo weyba kugu heliyahayee xubno ku tirsan golishay wasiirada weybana la sheegay intii safarkuu sahaaye ku degdege oo lan qorshayna warar laga kalsoonaado koraa oo iyo weybayo sheegahan anti ujeedka safarka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee adis ababa iyo lala xiriiryahay arrima haga kororey xiriirkan dhexeeya soomaaliya ethoobiya saas oo kale ilo xog ogaale iyo weybayo sheegahan anti xasan cali khayre uu safaringa madaxda dowla ama fari madaxda dowladda ethoobiya anti waa ero anti lagu wada hadala arrimaha ka korori lamada dala qoraal geekaa kubahi xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya weyba laga sheegay anti khayre uuse kulamo shal duwan la qaado doonaa anti uuse meelaska sugaya madaxda dalka ethoobiya si kastabaata dowladda ethoobiya weyba la sheegay inti dhowaan ku dharaftay markii soomaaliya taageertay haafkii masar ee jaamacadda carabta ee ka eedanayay mowqif sheela xiriira biyihireenka yeedhista ethoobiya iyona shirkada jaamacadda carabta iyo soomaaliya aan matelaye wasiirka arrimo banaanka ee soomaaliya taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed iyo ka dhawaaqan antilihirawa waxda faro ee xarunta waxda hay-adda dambe baarista ee c i d da sababo la xiriira cudurka coronavirus tali ku-xigeenka ciidanka biliiska soomaaliyeed sareeyo guuta zaki xuseen axmed iyo sheegantiiyo oo la rahawa cawaamiirta madaxda dowladda federaalk ee ka eedan ku taxadirow ka caabuqa coronavirus berila ku bilaawanti lihirow waxada faro ee c i d da wararka laku helahayo jabuuti weybayo sheegahayana anti mardhawayti habahi kiiska inka horeeya ee cudurka halista ee coronavirus kaasoo kasii fidahay dalal badan oo ka yaala caalamka wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriye iyo weyba uuse sheegay amuuse xaqayje inti qofan dhaladi dalka isbeyn lagu heli kaasoo dalkaha deeri tumi afartii bilanga cudurkan safmarka ee iyo maalmo ka hor lagu heli dalka kenya ethoobiya soomaaliya weybana hadda lagu sii helay dalka jabuutiya cudurka coronavirus iyo markii hore ha ku bilaawday dalka shiinaha way banaan dhamaday in ku badan toddoba kun qof meelo kumanaan kalena usaharideeda iyo-na iyo sheego mudanta anti boqolaal qof kalena iyo waa bogsidanga xanuunkanga anka dambeyntiina dhugunsidayaal madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo kaboori muwaadiniinta dalshay antiyo faraaqo weeldhadanga maalinta sabtada waaniyo kaduay sidanga manateedyo sa usa an dhamaada cudurkanga safmarka ee wadankanga kayaala bariga qaaradda africa iyo geeko talaada ee ka dhawaaqeen kiiskii afaraad ee caawiqa oo laku helo gudo wasiirka caafimaadka kenya iyo shirjarayd ka qobadii ee aman qobadii warbaahinta weybanuusu sheegay intii dad badana boqol qofa laku baari xanuunka tan imarkii usa anka horeeya ee la xaqiijiyay maalmowii jamaadantii usadeeri qeybo kumid ee africa guud ahaan dhugunsadayaal warkiisiin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunka ninkeega dhugunsadayaal warkaana shuur ismaaciil axmediya sinsaarti waana siinla dareer siyaasi asxaabti oo kale qayb qaatay aan mahadnage isina kama hasintin dhugunsadowka wararkii barnaamijyada ku bahaw idaacadda warsan ee magaalada baydhabo